bismillahi raxmaani raxiim caasha waa mahadsantaha walaal waanu ku salaamayaa haddii aan ku horumarno doorashada aqalka sare runtii si wanaagsan oo hufan ayay u dhacday waxaana ku soo baxay guddoomiyihii hore cabdi xaashi cabdi xaashi runtii mucaarad sax lama dhihi karo kole aniga saa u arko waa oday soomaaliyeed shaqadiisana yaqaana runtii waxa waaye sida u gudanayo oo hadda ka horna ay waxa waaye dhowr mar ay isku dhaceen maamulka hadda jiro uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo laakiin doorashadii ka dhacday xalay aqalka hoose oo kusoo baxay aadan madoobe waa mucaarad wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo sheekh shariif marka kolley doorashooyinka hadda waxaa lagu guda jiraa in ay sii socdaan oo guddoonka la dhammaystiro guddoomiyaha koowaad iyo labaad kolley dil aad u wanaagsan waaye arrintanna waxa ay soo afjartay muran doorasho oo soomaaliya hareereeyey sanadkii lasoo dhaafay sababtoo ah siaanu ognaha doorashooyinka soomaaliya waxaa hareereeyey muran soo socda runtii sanad iyo bar in ka badan waxaan aragnay caqabado badan is-hortaagyo badan lagu sameeyey arrintan doorashooyinka hakad badan ku imaaday ummadda soomaalida runta waxa waaye ay dhowraysa in isbedelkan mar un uu yimaado doorashooyinkana la qabto marka taas ayaa muuqato in waxa waaye caqabadihii hortaagnaa doorashooyinka laga soo gudbay oona loo balansan yahay insha allah hadduu ilah ilaah sida la filaya bisha soo socota dhexbartamaheedaba in la guda galo doorashada madaxweynaha aad baad mahadsan tahay doctor shawqi dhinaca kale aadan saransoor iyo cabdulaahi balaag oo hadlay doorashada kadib waxay sheegeen in dalku u baahan yahay isbeddel maxaa ku fasiri lahayd hadallada aadan saransoor iyo cabdulaahi balaag waxaan ku fasiri lahaa aniga in waxa waaye ay marka koowaad ay rabeen in ay jiheeyaan dadkii iyaga u codeeyey oo markaas ay u tilmaamaan in codadkii ay siin lahaayeen wareegga labaad in waxa waaye ay u wareejiyaan ama ay siiyaan aadan madoobe si waadixana way u sheegeen midda labaad oo jirtaan waxa ay tahay siaanu ognahay baarlamaanka shanta sano lasoo dhaafay shaqo wanaagsan runtii waxa waaye oo laga filaya runtii inuu qabto ma qabanin muran badan ayaa hareereeyey waxaad u malaynaysaa marka waxa waaye in ay ku milmeen xukuumadda shaqadoodana waxa ay ahayd runtii xukuumadda inay waxawaaye ay kontaroolaan sharciyaanna waxawaaye ay ay ay keenaan oo waxawaaye ay waxawaaye ay ay mariyaan so intaasoo dhan ma arkin taas ayaa marka waxawaaye keenaysa in loo baahan yahay isbeddel cusub in uu yimaado si markaas shaqooyinka hor yaalo baarlamaanka in waxa waaye ay derdergeliyaan oo uu ka mid yahay dastuurka in la dhammaystiro soomaalina la gaarsiiyey afar san soo socota qof iyo cod hadduu ilaah yidhaahdo marka dalka isbeddel buu u baahan yahay marka ma waxay ula jeedaan hoggaankan cusub ee la wareegay labadii aqal ee baarlamaanka in ay noqdaan kuwa shaqadooda si waafiya u qabsada oo iyaga iyo xukuumadda ay si cad u kala madax bannaanaadaan markay noqoto dhinaca howlfulinta ha ha taas taas waaye runtii oo uutan guddoonka uusan noqonin qof laga leeyahay fila soomaaliya uu ku milma waxa waaye siyaasadda soomaaliya markaas dhex taagan tusaale oo kale soomaaliya waxay caan aad ugu tahay baarlamaankeeda weliba aqalka golaha shacabka in waxa waaye mooshin laga keeno ra-iisul wasaareyaasha in waxa waaye ay arrintaasna waxa waaye caqabad weyn ayay waxay ku tahay horumarka dalka soomaaliya marka saasna waa loo fasiri karaa waa gartay waxaad sheegtay in baarlamaanka shantii sane ee lasoo dhaafay in howlahiisa uusan qabsanin ma waxaa ku muuqda howlo ay ahayd in baarlamaanka uu wajaho oo laga gaabiyo amaba aan qabsoomin
howlo badan ayaa runtii waxa waaye hor yaalay oo ahayd runtii in ay qabtaan muhiimadda ugu weyn waxa ay ahayd runtii haddaad fiirisid tirada sharci baarlamaanka uu ansixiyey aad ayay waxa waaye u yaraayeen sidoo kaleete baarlamaanka waxa uu aad ugu milmay golaha fulinta taas ayaana waxa waaye keenaysa waxyaaba badan runtii waxa waaye oo la rabay in uu sameeyo in waxa waaye xukuumadda uu kontaroolana taasna maysan dhicin runtii so taas waaye so marka baarlamaanka shaqadiisa waxa ay tahay in waxa waaye sharci uu dejiyo iyo in waxa waaye uu uu kontaroolo xukuumadda markaas jirto oo oo meeshay joogto so taasna waxa waaye wax yar ayaan ka aragnay marka laga gudbo arrimahan guddoonka baarlamaanka kolleyba waxaa ku xigi doonta in loo gudbo ama la guda galo doorashadii madaxweynaha markaad aragtidaada fiirisid iyo siyaasadda iyo dhowrkii sane ee lasoo dhaafay ee uu dalka madaxweynaha ka ahaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ma aaminsan tahay in uu howl wanaagsan qabtay oo ay tahay in howshaasi la maamuuso oo uu dib ugu soo noqon karo marka la fiiriyo waxyaabihii u qabtay wallahi caasha walaal su-aashaas way adag tahay runtii hadda in aan ka jawaabo sababto ah saan u arkeyna shala doorashooyinkii golaha shacabka la qabtay waxaa ka muuqata runtii waxa waaye codadka in meelo badan waxa waaye ay ka imaanayeen walow musharaxii madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo dhankiisa ka socday naftirkiis waxa waaye ilaa iyo sagaashan iyo sideed cod uu meeshaas uu ka helay laakiin muddo taagana waxa ay tahay guushii xalay waxa ay ku timid maadaama mucaaradka codadkoodii ay isku geeyeen saasna waxa waaye ay oga raayeen waxa waaye dadkii ka socday villa soomaaliya marka aad ayay u adag taha runtii in waxa waaye la saadaaliyo waktigan la joogo doorashada iyo cidda guusha ay raaci karto